gudoomiye maalmihii dambe waxaa cabasho weyn ay ka jirtay wadada xiriirisa baydhabo ilaa iyo leego darawlada ka shaqeeya wadadaas waxay sheegeen in ciidamo ka tirsan kuwa dowladda soomaaliya gaar ahaan ciidamadaas soomaaliyeed ee leego jooga inay gaadiidka halkaas ku dhibaateeyaan oo dhibaatooyin dhaca loo geysto dadka iyo gaadiidkaba arrintaas cabashada ah ee soo noqnoqotay meelaha qaarkood darawalladu ay ka bannaan baxeen maxaad kala socotaa
aniga horta muxuu ahaa yani anagu waxaan sugnay amniga guud ee degmada waa sugnay muddo sagaal bilood a waxaan ku jirnay muxuu aha yani la dagaalanka burcadaan ku jirnay burcadaas oo qaarna laga qabqabtay oo muxuu aha qaar hataa nin ciidan ka tirsan nin ciidan ka tirsan hataa aan qabanay saddex nin ah oo muxuu aha marka aan gudbinay niman muxuu yani shacabana waa lasoo xirxiray qaar waa ku dhinteen oo burcad muxuu aha burcadaan wadada gasho ah annaga marka waxaan ku dadaalaynaa haddii ilaa yidhahdaan ku dadaalaynay in maxaa ciidamada muxuu ahay ciidamadan amara laga bixiyo taliyaha muxuu ahay xoogga iyo muxuu ahay isu dhiidhiibeen iyo muxuu ahay ay muxuu ninkii ciidan ahoo muxuu ahay sal ciinkaas oo lagu arka in la toogto markaasna hore usoo baxay annagana muxuu ahay waxaan ku aragno inaan soo qabano oo muxuu ahay gudbino ayaa muxuu sharciga muxuu na farayaa ciidamada muxuu ahay nimanka burcadda ah ma ahan niman oo ciidan kale iyo ma ahan niman burcadda oo duurka wareegaa waaye niman oo maxaa burcad ah oo al-shabaabna ka baqaayo intana ka baqaayo waayo marka waxay kusoo dhawaanayaan meelaha oo dawladda ay degantahay kusoo dhawaanayaan ayaga oo isku dayayo in maxaa yani ay ay dadkaas shacabkaas ummadda soomaaliya dhacaan ama dilaan ama dhaawacaan dhaawacyo ayaa muxuu ahay ka dhacay dhowr jeer muxuu ahay ama dhimashana waa ka dhacday marka dadna waa usoo qaqabanay marka waxaan jecelna haddii ilaa yidhahda amniga guud inaan sugno oo muxuu ahay shacabka ummadda soomaaliyed badbaadina ilaah wax badbaadin karna annaga bini aadan waxaan badbaadin karna laakiin inta karaankeena waa ku dadaalinaa haddii ilaah ilaama garta darawalla hadda stuudiyaha nagula sugan goobjoog yimid waxay sheegayaan in dadka dhibaatada geysanaya qaarkood si fiican loo yaqaano oo ay ka tirsan yihiin ciidamada leega jooga oo adiga guddoomiyaha aad ka tahay dhibaatooyinkaasna marar badan ay soo noqnoqdeen marka arrintaas maxaad kala socotaa wax laga qabtay ee muuqda ah sama jirtaa waxaan ka codsanayaa darawallada hadda kula jooga inay ii yimaadaan oo ninkay sheegaan anigana aan maxaa aan tuso oo aniga maxaa ninkay soo sheegaan oo nin hebel waa yidhaahdaan inaanan la cafin doonin anna cafin doonin ilaahayna macafinaayo oo muxuu ay raallina kama ihina ninka inay ii soo sheegaan oo ay noo soo sheegaan muxuu ay ka baryaan nimankaas oo ka codsanaynaa in ay muxuu noo wax nagala qabtaan amnigaas nimankaas oo dhibaayo ummadda dhibaayo annaga raalli kama ihina inay noo sheegaan oo noo yimaadaan aan ka codsan lahay hataa magacooda ay sheegaan annaga qabsanayna shuqulka ma laha isma arkaayaan hataa waxaan ka codsanaynaa inay dadkaas oo burcadda ah oo annaga nala jira inay noo sheegaan annagaan raalli ka aheene bal maxaa magacooda ay noo sheegaan magaca marka noo sheegaan oo lagu arko yani waxyaalihii ay idinka qaadeen hataan ku aragno waxaan rabnaa muxua inaan maxkamadda soo istaajino adinkana markhaatiga aad ku furtiin aan muxua yani samaynayn hadii laa yidhaha ee noo sheega bis
laakiin adiga wax aad kala socoto deegaankaas dhibaatooyin ka dhaca mararka qaarkood oo xitaa gaadiid la waxyeeleeyey deegaankii la keeno dhibaatooyinkaas dhacay inta ay la eg yihiin wax aad kala socoto ma jirta maadaama dadkii deegaankaas aad adigu matalaysa
aniga hadda maxaa yani deegaanka waa joogaa degmado deegaanka maahna waa degmada waa joogaa ciidamo roondaan dira oo meesha aado ciidamadaasaan dira oo roondada ah hadii yani ay jidka dhacaan gooni waaye laakiin kuwii roondada ahayoon dirayay ayaa muxuu ahay yani marmarka qaarkood waxay soo qabtaan dad oo burcad ahay soo qabtaan burcaddaas oo muxuu ay baabuurta iyo waxyeelinaysa dhowr jeer baabuura dad lagu diyey la waxyeeleeyey oo xataa muxuu yani shofeerkii beli shofeerkii xabadda ka baxday nin oo shacab oo ku dhintay marka muxuu ahay yani ayagana muxuu ahay talaabaan ka qaadnay taas haddana waa ku tala jirnaa haddii ilaah yidhaahda wixii nidaam caynkaas ah waxaa fiican in muxuu noo sheegaan ayagoo magacooda aanan sheegin ayaan qabanaynaa markaan qabano cadayntooda maxkamadda maxaa ayagan ku cadaynaya ma garta ciidamo adiga aan ka amar qaadan ee ka tirsan xoogga dalka ee halkaa ku sugan oo amarada adiga aada bixisa aan qaadan miyaa jira oo waxay rabaan halkaas ka samayn karaa ciidanka xoogga dalka hadda maba muxuu ahay hadda leegamaba joogaana ma garata waa gartay darawladu waxay sheegayaan in ciidamo beelaad ay halkaas joogaan laakiin dawladdii hoostaga oo dhibaatooyina geysta ma jirta arrintaas ciidamo beelaad maaha ciidamada boliiska wey oo tababar loo soo xiray maxaa qalbis ka tirsan waa gartay maxaad ka kala socotaa marka ciidamadaas dariiska loo soo xiray deegaanka dhinaca ka jooga haddana waxay rabaan sameynaya ee gaadiidka dhibaateynaya miyaadnan awood ulahay inaad wax ka qabataan waxa samayn kara ma lahan waxaas been waay miya waay maxaa walla wax salli raadle ma aha haddii ay run sheegayaan annaga hanoo yimaadaan mediahan mediaha maxaa wax uma tara mediaha kaliya maxaa ay sheegaan oo meediya la iska cambaaray wax matalaan ha ii yimaadaan dadkiina hay tusaan warka meeshaas uu ku dhan yahay ma garto adiga wax cabasho ay kusoo gaaray ee darawlada kusoo gaarsiiyeen ma jirtaa ama adiga Ilaa intaad hadda joogtid ma wax jiro.
walba waad ogaa kartaaye dhibaatooyinka dhacaya miyaysan ku muuqan aniga ilaahay hadda waxay soo gaarsiiyeen dhibaato ma lahan beri ay soo gaarsiiyeen nimanka guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka oo maxaa yani oo oo gaadiidkaas ayaa ii yimid waa wada shirnay waa wada hadlanay markii dambena waxay maxaa yani markaan burcadda jidka ka ka sifaynine waxay ii yidhaahdeen maxaa ahay waa mahadsan tahay aad mahadsan tahay waa kuwaan badhaynayna sida aad wadada u nadiifisay ay yidhahdeen ma garata